magaalada dhuusamareeb ayaa lagu qabtay kulan aqoon isweydaarsi ah oo kor loogu qaadayo tayada iyo xirfadda shaqaalaha wasaaradaha maaliyadda dowladda federaalk ee kuwa maamul goboleedyada dalka waxaa ka qayb galay kulanka mas-uuliyiin ka tirsan wasaaradda maaliyadda xukuumadda federaalk soomaaliya madax ka tirsan wasaaradaha maaliyadda maamul goboleedyada dalka cabdinaasir warsame agaasimaha guud ee wasaaradda maaliyadda xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa ka warbixiyey ahmiyadda iyo waxa laga filanayo kulanka objectivekan waxaa waa mustaqbalka inaad noqotaan economic reportska dalka usoo baxayo ama dibadda ka soo baxa laanna waa la riisgarayaa sanad kasta waxaa soo baxo documenti waddanka lagu qiimeynayo waxaa lagu qabta soomaaliya zero waa la siiyaa waxaa loo siinaya waxaa waaye iyagaa analysis noo sameeya iyagaa dhaytada haysto marka mustaqbalka difaaca aagaas dadka noqon doono waa idinka waxaa kaloo marka aan kusoo koobayaa waa ogtihiin hadda dad reliefkii wuxuu marayaa final stage maadaama uu final stage marayo by december haddii completion pointiga la gaaro waxaa dhici karta in state kasta wixii garantis ama caafimaad ama waxbarasho ama everything hadda dalkan ka socdo oo n g o level ah oo dowladaha ay ku nool yihiin maamul goboleedyada waaweyn si soomaaliya in waxay istaagi doonaan oy isu bedelan doonaan projects dayn ah constitutional loans isu bedelayaan ama waxbarasho ama caafimaad ama telecommunication ama marka halistaasaa soo socoto waxaa la iska rabaa marka in domestic revenue-ga operational costiga maamul goboleed kasta isaga isku filnaado dowladda federaalka isku filnaato kadib hadhowtii dadkaas domestic revenue operation costiska la gali doono mustaqbalka dadka analysiga lagu sameynaya waa idinka farxaan cali maxamuud wasiirka wasaaradda maaliyadda galmudug ayaa ka warramay wacyiga dhaqaale iyo isbeddelka marxaladihii uu soo maray dalka dhanka maaliyadda aan maaragtay fast forward aan idhaahdo gobollada waxaan ka soo fulinay mashruuci ars arif baan ku bilownay kii inkastoo ay kala horreeyeen puntland iyo federaalkan ku bilownay kadibna maarata gobolada kale aan soo bilownay alxamdulilah ma ahayn kaas ars arif keliya ma ahayn laakiin haddana brimis oo hadda uu goordhow maaragtay la shaqayn jiray cismaan ayaguna aad iyo aad gobolada maarata waxbay kaga geystay markii aan siddeed sano kadib imid galmudug waxaan ogaaday goboladu inaysan maaragtay bal inay naga dambeeyaan iska dhaafin meelaha qaarka xataa inay naga horeeyaan maxaa yeelay iyaku badhankay naga yaraayeen dhinaca maaragtay maamulkan miisaanadii naga yaraayeen meesha anagu aan hundreds of millions aan maamulaynay iyaku six seven million bay maamulayeen iyo ten million wax lamid ah maanta markii anigu aan imid saddex sano ka hor lix milyan buu ahaa budgetku gudaha ah iyo guud ahaan laba iyo toban milyan forty million ayaan ku dhawaaneynaa aakhirkan hadda thirty five million baan shalay golaha wasiirka ansixiyey anoo very consertive ah waxaan rajaynaynaa de waad ogtihiinoo gobolladu moogtahay waxaa loo ogolaada wixii soo dhacbay in isaga daraan miisaaniyadda ilaa six millionka forty million ka dhiman by the end of twenty twenty four in insha allahu tacala aana gaarno kulankan aqoon iswadaarsiga ah ee kor loogu qaadayo tayada iyo xirfadda shaqaalaha wasaaradaha maamul goboleedyada dalka ayaa kaalin ka qaadan doona sidii ay u horumarin lahaayeen shaqadooda maaliyadeed